ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacay yahuudda ku gaaray howlgalka duufaanta al aqsa oo saacadba saacadda ka dambeysa isa soo taraya xilli howlgalka uu galay maalintii afaraad oo xiriir ah afhayeenka cisudiin ilqasaam oo sheegay in haddii ay yahuudda sii wadaan beegsiga muslimiinta ay layn doonaan maxaabiista yahuudda ay gacanta ku hayaan golaha ammaanka ee maraykanka oo qiray in sagaal muwaadiniin ameerikaan ah lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku ugaarsanayaan askarta iyo dadka yuhuudda ah imaaraadka carabta oo diyaarad gargaarsida u diray maamulka yahuudda isagoo dhanka kale aada u dhaleeceeyey howlgalka ay wadaan kooxaha falastiiniyiinta ay isaga difaacayaan sahaayanada jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda oo la xaqiijiyey inuu ku dhintay dagaalada culus ee ka socda dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda hogaamiyeyaasha dowladaha ingiriiska maraykanka faransiiska talyaaniga iyo jarmalka oo soo saaray bayaan ay kula safteen maamulka yahuudda iyagoona cambaareeyey howlgalka dadka reer falastiin ay isaga dulqaadayaan heryada gumaystaha yahuudda dowladda maraykanka oo si toosa ugu biirtay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta reer falastiin ee ka socda daanta galbeed xilli markab nuuca diyaaradaha xambaaro uu maraykanku leeyahay uu ka qayb qaadanaya dagaalkaas iyo muslimiinta ku dhaqan caalamka oo si isku mid ah u soo dhoweeyey howlgalka duufaanta al aqsa ee lagu ugaarsanaya askarta iyo dadka yahuudda ah kana socda dhulka la haysta ee falastiin qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacay yahuudda ku gaaraya howlgalka duufaanta al aqsa ayaa saacadba saacadda ka dambeysa isa soo taraysa xilli howlgalka uu galay maalintii afaraad oo xiriir ah afhayeenka cisudiin ilqasaamna waxa uu sheegay in haddii ay yahuuddu sii wadaan beegsiga muslimiinta ay leen doonaan maxaabiista yahuudda ay gacanta ku hayaan golaha ammaanka ee maraykankana waxa uu qiray in sagaal muwaadiniin ameerikaan ah lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku ugaarsanayaan askarta iyo dadka yahuudda ah milatariga yahuudda war uu soo saaray isna waxa uu ku sheegay in jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda uu ku dhintay dagaalada ka socda dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda wararkaasi waxaa la socday oo inooga waramaya muxsin xasan aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cali aadan waxaa maalinkii afaraad galay howlgalka tuufaanul aqsa oo ay wadaan guutooyinka cisudiin alqasaam kana dhanka ah yahuudda sahyuuniyadda ah ee xoogga ku haysata dhulka barakaysan ee falastiin warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay tan iyo markii uu bilaabmay howlgalka in lagu soo riday afar kun iyo shan boqol oo saaruukh dhimashadana waxay maraysaa intay yuhuuddu qirteen wax ka badan kun yuhuudi ah halka dhaawaca uu kor u dhaafayo laba kun iyo shan boqol ayadoo la la'yahay tiro ku dhow toddoba boqol oo ay ku jiraan maxaabiista sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa xaqiijiyey in howlgalladan lagu dilay taliyaha ciidamada saddex boqolaad ee yuhuudda afhayeenka ciidamada yuhuudda daniel hagari ayaa shir jaraa-id oo uu maanta qabtay ku sheegay in janaraarka lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa ee galay maalinkiisii afaraad sidoo kale saraakiil ka tirsan golaha ammaanka dowladda maraykanka ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan sagaal qof oo ameerikaan ah lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa oo ay ku dhawaaqeen kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta afhayeen u hadlay golaha ammaanka maraykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey in sagaalka xubnood ee maraykanka ah lagu dilay iska hor imaadyo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maleeshiyaadka yuhuudda afhayeenka ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa xiriir la sameysay saaxiibadeeda yuhuudda ah waxaan la xiriirnay saaxiibadayada israa'iil gaar ahaan maamulka maxalliga ah ayuu yidhi afhayeenka dhanka kale in ka badan toban qof oo u dhashay waddanka ingiriiska ayaa lagu la'yahay deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka yuhuudda ah warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas oo soo xiganaysa ilo wareedyo rasmi ah ayaa sheegtay inay jiraan in ka badan toban qof oo british ah oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha falastiin gaar ahaan deegaanada xoogga lagu dejiyey yuhuudda ugu yaraan laba xubnood oo faransiis ah ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa oo soconaya deegaanada ku xeeran marinka haza dhinaca kale maamulka yuhuudda ayaa duqaymo cashwaayi ah ka geysanaya dhulka reer falastiin ayagoo si gooni ah u beegsanaya goobaha ay bulshada iskugu imaadaan wa kacaadati hada alcaduw saba wayasubu jaama gadabihi cala ahlina wa shacbina fi gaza wاntaqama lifashalihi الtaariikhiyi الdhariic وكرامته المهدورة وردعه المفقود قصفا بالطائرات من الجو للأحياء والمساجد والمنازل الآمنة المنازل المدنية والأسواق والشوارع في جريمة حرب من عصابة همجية وقوة احتلال غاشم duqaymahan galaaftay nolosha dad badan oo rayid ah una badan dumar iyo carruur ayaa waxaa maalintii shalay ka jawaabay xoogaga cisudiin alqasaam afhayeenka xoogaga cisudiin alqasaam abuu cubaydah ayaa kelimad shalay ka soo baxday ku sheegay in guutooyinka cisudiin alqasaam ay weli gacanta ku hayaan maxaabiis badan iyo qaabka dagaalka cadowgana awoodi waayey inuu wajaho dagaalyahanada muqaawamada laqad cajiza alcaduw can muwaajahati muqaatiliina fi lmaydaan cala madaari akthara min sitiina saacatan xata alآan ragma imtilaakihi likuli adawaati الteknolojiya alcaskariya waاlamniya alati wasala ilayha alcaalam afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay duqaymaha aan loo meeldayeyn ay yuhuuddu geysanayso waxa uu yidhi qof waliba oo la beegsado oo ka mid ah dadkeenna ku sugan guryahooda oo aan digniin la siin waxaan oga jawaabi doonnaa dilka mid ka mid ah maxaabiista yuhuudda ah ee gacanteenna ku jiro waxaana baahin doonnaa codkiisa iyo sawirkiisa waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi waxaan aaminsannahay akhlaaq diimeed mid ciidan iyo mid bini'aadannimo iyo awaamirta diinteenna suuban laakiin cadowga ayaa ah mid aan lahayn akhlaaq oo fahmaya keliya luuqadda rasaasta maxamedow howlgalka duufaanta al aqsa ayaa bannaanka keenay tabardarrida maamulka yuhuudda isagoona sababay qalqal ka dhex jiro madaxda yuhuudda iyo cabaadka dadka yuhuudda ah ee xoogga lagu dejiyey dhulka falastiin
سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan hogaamiyeyaasha dowladaha ingiriiska maraykanka faransiiska talyaaniga iyo jarmalka ayaa soo saaray bayaan ay kula safteen yuhuudda iyagoona dhanka kala cambaareeyay howlgalka dadka reer falastiin ay isaga dulqaadayaan heeryada gumaystaha yuhuudda dowladda imaaraadka carabtana waxa ay diyaarad gargaar u dirtay maamulka yuhuudda iyadoo dhanka kala dhaleecaysay howlgalka duufaanta al aqsa ee lagula jira maamulka yuhuudda waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder hogaamiyayaasha dowladaha ingiriiska maraykanka faransiiska talyaaniga iyo jarmalka ayaa soo saaray bayaan ay ku taageerayaan yahuudda iyagoona muujiyay cambaarin lixaad leh oo kadhana howlgallada muqaawamada xamaas ay ku beegsanayso gumaystaha yahuudda bayaanka ayay soo saareen waddamadani kadib markii ay kulan yeesheen madaxda waddamada waxayna ku dhaheen bayaankooda falalka ay xamaas waddo ma lahan wax cudurdaar ah waana in si caalami ah loo dhaleeceeya ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kale waxaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay waddamada reer galbeedka islamarkaana lagu taageerayay gumaystaha yahuudda waddamadiinu waxay israa'iil ku taageeri doontaa dadaalada ay kaga ilaalinayso nafteeda iyo dadkeeda xadgudubyadan oo kale ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka oo sii socdo isagoo intaasi ku daray wakhti xaadirkaani ma ahan in qolo kasta oo cadow ku ah israa'iil ay ka faa'iidaysto weeraradan waa sida ku qornaa warmurtiyeedka ka soo baxay waddamada reer galbeedka sidoo kale war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in washington ay si toosa ugu biirtay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta falastiin ee ka soconaya ghaza iyo hareeraheeda wasaaradda difaaca maraykanka waxay sheegtay in markab dagaal oo nooca diyaaradaha xambaara ay u dirtay mandiqada loogu yeero bariga dhexe si ay yahuud ugu taageerto dagaalka ka dhanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo ay ula jeedaan kooxda muqaawamada falastiin markabkan uu ah midka ugu weyn ee uu maraykanku haysto waxaa ka hado diyaarado kuwaasoo duqimo ba-an u geysanayaan shacabka magaalada ghaza wasiirka difaaca maraykanka ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyey in hub iyo wax walbo ay haystaan ay ku taageerayaan yahuudda antonia blikin oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa asna qadka telefoonka kula xiriiray hogaamiyaasha dowladaha dabadhelfyada khaliijka antonia blikin ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu qadka telefoonka kula hadlay moxamed bin salmaan iyo bin zaayid islamarkaana uu kala hadlay xiisadda mandiqada ka soo cusboonaaday waxaan qadka telefoonka kula xiriiray hogaamiyaasha sacuudiga iyo imaaraadka waxaana u sheegay in ay sharci tahay isdifaacidda israa'iil oo weerar kala kulmayso kooxda argagixisada ayuu yidhi blikin oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington dowladaha dabadhelifyada carabta ayaa u muuqda in ay raali ka yihiin xasuuqa lagu hayo shacabka falastiin iyagoona taageero siinayo maraykanka iyo yahuudda waxaa dowladahaasi kaalmaha hore kaga jira imaaraadka carabta oo isiga si dhow saaxiib ula ah maamulka yahuudda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaana si adag loogu dhaleeceeyey howlgalka duufaanta al aqsa ee kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ka wadaan dhulka falastiin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyey sawaariikhda iyo howlgallada isdabajooga ah ee beegsanaya askarta iyo dadka yahuudiga ah ee ka soconaya deegaanada dhacdaanta galbeed iyo magaalada talaafiif ee caasimadda ka dhigatay yahuudda sahyuuniyadda ah kuwaasu ay kur tilmaamtay inay halis ku yihiin bani aadamnimada iyo badqabka dadka yahuudiga ah waxaa warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka dhanka kale lagu cambaareeyey maxaabiista faraha badan ee yahuudda looga qabtay howlgalka duufaanta al aqsa ee weli ka soconayo dhulka lahaysto ee falastiin kuwaasoo ay ku sheegtay in ay waajib tahay inay amni ku noolaadaan ayna hadaf u noqon loolanka adag ee u dhexeeya kooxda muqaawamada falastiiniyiinta iyo kiyaanka sahyuuniga ah tacsiyo tiraanyo leh ayuu imaaraadku u diray ehlada dadka yahuudda ee lagu xasuuqay howlgalka duufaanta al aqsa iyadoona ku baaqday in la sameeyo dhammaan juhuudda diblomaasiyadeed si loogu baaqsado bay tidhi in xaaladdu faraha ka sii baxdo dagaalkana uu ku fido manaadiq hor leh intaas kuma kaaftoomine waxay dowladda imaaraadka carabta diyaarado gargaar wada oo noocoodu yahay b n k toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba u diray maamulka yahuudda kuwaasoo ay ugu tala gashay dadka yahuudda ay dhibaatada ka soo gaartay howlgalka ka soconaya dhulka muslimiinta ee ku hoos jiro gumaystaha yahuudda waxaa maalintii afaraad uu xiriir ah galay howlgalka loogu magacdaray duufaanta laksa ay kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ku kiciyeen askarta yahuudda iyo dadka sida xoogga ah loogu degaameeyey dhulka muslimiinta ee ku yaallo daanta galbeed iyo guud ahaan dhulka la haysto ee falastiin meelo badan oo caalamka ka mid ah waxaa ka dhacay isku soo baxyo waaweyn oo ay dadka muslimiinta ah ku bogaadinayaan howlgalka duufaanta al aqsa ay ka soconayo dhulka la haysto ee falastiin kaas oo yahuudda loogu dilay in ka badan kun ruux oo ay ku jiraan askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka yahuudda soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay sida aadka ah uga dhaceen isku soo baxyada ay dhigayaan dadka muslimiinta ee sida aadka ugu faraxsan howlgalka duufaanta al aqsa laga soo bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta dalka ayaana waxaa ka soconayo dibadbaxyo lagu bogaadinayo muslimiinta reer falastiin ee iska difaacaya gumaystaha yahuudda soomaalidu ku nool qaybo ka mid ah maraykanka ayaa ayaguna dhigayn dibadbaxyo kuwan la mid ah oo ay ku taageerayaan weerarka ku socdo yuhuudda xaaqidiyiinta ah ee dhulboobka ku hayo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin dadka soomaaliyeed ee isku soo baxa ka dhigay qaybo ka mid ah maraykanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dowladda xasan sheekh oo si qarsoodiya xiriir ula leh maamulka yuhuudda ee dhulboobka ku hayo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan caalamul islaam ayaa isku mid u soo dhoweeyey howlgalka lagu ugaarsanayo askarta iyo dadka yahuudiga ah ee lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta waxaa geeska kale weerarkan aada ugu xumaaday dowladaha carabta ee dabadhilfyada u ah yahuudda iyo reer galbeedka kuwaas oo walaa xoogan ka muujiyey howlgalka ku socda sahyuuniyadda الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله ولرسوله والمؤمنين يوم عظيم من أيام الله وفتح مبين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لقد تعودنا في هذه السنوات العجاف أن نبكي ألما وحرقة على مآسي أمتنا فذاك يذبح ويقتل في ادلب وذاك يباد في بورما وثالث يقتل ويهجر في التركستان لكننا اليوم نفرح ونبكي لكننا اليوم نبكي فرحا بنصر الله نبكي اليوم عظمه وعزه وافتخارا ونطأطئ رؤوسنا ذلا لله وشكرا وحمدا الحمد لله رجال الاقصى رجال فلسطين الذين امرهم الله ان يدخلوا عليهم الباب فاذا دخلوه فانهم غالبون يدخلون اليوم بامر الله مؤتمرين ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين وللشهاده مشتاقين فيدخلون الى الاراضي المغتصبه فيطهرون ما دنسه الصهاينه بأ بأرجلهم يطهرونه بأيديهم المتوضئة فلا يقتلون امرأة ولا طفلا ويظهرون شعائر الإسلام ورحمته ويظهرون عزة الإسلام وقوته على الغاصبين فيقتلون من قتل ويشردون من شرد ويثأرون ممن طغى وظلم فبارك الله في سواعدكم رجال الأقصى فبارك الله في ايديكم بارك الله في وجوهكم المتوضئه لقد سكبتم اليوم بدمائكم الطاهره على ارض امتنا القاحله ماء زلالا طيبا فاحييتم العزه وايقظتم الكرامه لقد اعدتم الى الامه اليوم مجدا سليبا طالما تغنى به اطفالنا لقد كنا نسمع عندما كنا صغارا يا صلاح الدين وينك يا صلاح لكننا اليوم نرى صلاحا فيكم بين ايدينا نرى اليوم صلاحا فيكم بين اعيننا فنظر الله وجوهكم وتقبل الله منكم سيروا وامه الاسلام معكم من ورائكم ومن امامكم ومن بين ايديكم ان طلبتم مهجنا فدونكم المهج وان طلبتم اموالنا ففداكم الاموال وان طلبتم قلوبنا قلوبنا فهي اصلا معكم وبين ايديكم ان طلبتم اقلامنا فاقلامنا تحت امركم نذب عنكم ونذود عنكم ونصلي لله من اجلكم نسال الله ان ينصركم نسال الله ان ينصركم لقد اخرستم تلك الاقلام الشانئه أخرستم تلك الأقلام الشانئة التي تقول لقد باعوا قضيتهم وما هي والله وتالله وبالله بقضيتكم بل هي بقضية محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إذ أسري به إلى هنالك وعرج به إلى السماء من تلك الأرض الطاهرة أوكلكم الله حمايتها واختار الله رجالا جبارين الجبارين أقوياء ذوي بأس شديد ليذودوا عن مسرى نبيه تلك الأرض المباركة خر لي يا رسول الله قال عليك بأرض الشام إنها خيرة أرض الله يختار إليها خيرته من خلقه أسأل الله أن يمدكم بنصره ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله